asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde waana xubinta murtida maanta ee dhinacyada badan taabanaysa waana xubinteennan aynu ku qiimayno afkeennii hooyo iyo macnayaasha farada badan ee ku dhex kaydsan mahmahyaha aynu gaarka u leenahay ee afkeenna hooyo badweynta ku ah waana xubinteenna murtida maanta ee aynu ka dhex arkayno tusaalayaal badan oo noloshan maanta aynu ku nool lahay iyo tii hore ee haddii ilaahay kuu idmayo lasoo dhaafo ee waalidiinteenni iyo waalidiintood ku noolaayeen labaduba inay hal un waddo leeyihiin halkaa waddo oo ah inaad wanaagsanaato keli ah wixii intaa ka soo hadhan ay digniin inooga tusinhayaan sheekadan maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waagii saancaduhu ku soo duulay dhulka afrika ayaa waxaa jirtay kuwo ka mida aqdaamiintii ama madiidinkii soomaalida ahaa ee u shaqayn jiray kuwii maqaarka caddaa midkaas isagiihi mid ka mid a ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad u naxariis daran kaasoo aan u nixin dadka ay danuhu ka soo galeen saancadaaga kaasoo ah weliba mid loo adeegsado kuwa soomaalida ah ee isaga isku jinsiga yihiin ama la luuqadda ama la kalarka ah ama la midabka ah ama la muuqaalka ah ama la dhalashada ah ama la dhiigga ah in lagu bahdilo oo weliba isaga loo diro isaguna uu ahaa midaan nixin naxariisanin iyagana aan u turin oo laga yaabo inuu ahaa mid uga daranba cadowgii meelaha fogfog ka yimid ee u jeeday dadkan hantidooda iyo dhaxalkooda iyo dhulkooda iyo dhaqankooda iyo diimahooda intaba inay dhanqaryeeyaan ninkaas isagiihi waxa uu ahaa nin aad iyo aad dadka u dhibaateeya maalinkii dambe ayaa nin oday ahaa xagga ka arkahayey waxa uu sameeyey nin kale oo soomaali ah ayuu aad iyo aad u garaacay wuxuuna ku garaacay ul ushaa markuu ku garaacay ayaa waxaa dhacday ushii baa jajabtay hadday ushii jajabtay ninkii uu dilay waa cararay isagoo dilan dee cid u raacan hayaan ma laho waa nin dameer ku tuntay waa nin geel ku durduriyey waa nin maarata doofaar haraatiyey unbaa la dhihi karaa waa nin dee balaaya ku dirtay waana walaalkii cid u raacan hayaan ma jirto eele ka qabanaysana ma jirto eeladiisa waa horuu ka dugaagoobay ama madiidin buu ka noqday ninkaas isagii marka nin oday ah ayaa ku soo dhaqaaqay oo raba inuu waaniyo ninka odaygaa wuxuu ku yidhi adeer wax ma kuu sheegaa bal hana iga xumaanin anna hal hadal ma ku dhaca markaasuu yidhi haa bal waxay sheeg waxaan arkahayuy adiga ninkii soomaaliga ahaa dhibaataysay wixii idin dhex maray ayaan halkaa ka arkahayay laakiin wiilkayow hal arrinaan kuu sheegaya mahmaha baan kuu sheega caalami ah haye mahmahadaasuna wax kale ma aha haye ushaad walaalkaa ku garaacday gumudkeedaa ku sugaaya ayaan ku leeyahy waxaan ku leeyahy u yidhi ushaad walaalkaa ku garaacday gumudkeeda ayaa ku sugaaya waxaan uga jeedaa adeer kuwan gumaysigaheed walaalaha u garaacayso ama aad u dhibaataynayso ama cadowgaa shisheeyahee saancadaaga ee qaaradaha kale ka yimid walaalahaaga aad u dhibaataynayso isaguna hadhow adiga asxan kuuma samayn hayee saasoo kale unbuu adigana kuu dhibaatayno unshaad walaalaha ku garaacday yuu adna hadhow kugu garaaci doona waxna kuguma furayo hal khalad ahoo yar ay kaa tirsadeen xitaa kuuma cafinhayaan sidaad walaalka u garaacdoo kale ay kugu garaacay marka intaad walaalka eedoobi lahaydeen saancadaan maxaad ugu eedoobi ha u eedoobin ayaan ku leeyahy ushaad walaalka ku garaacday gumudkeedaa ku sugaaya taasoo aad moodo ilaa iyo maanta maaragtay aqoonyahan xumaha soomaaligu inuusan fahmin xitaa maaragtay murtida iyo mahmaahyaha iyo sugaantii soomaalida iyo diiwaanooyinkii waalidiintii hore iyo odayaashii wixii ay dhaheen aad moodid inaan cidiba fahmin xitaa shacab weynuhu taasoo ah mid inugu ah dibudhac dhanqaryo iyo ihaano maaragtay aan wax karaamo iyo sharaf ah innaga inoo lahayn jiritaan ahaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi weel weyn saab baa loo tolaa weel weyn saab ayaa loo tolaa